wafdigan ballaadhan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiqani maxamuud caataye fariid safiirka somalilan u fadhiya dalka jabuuti danjire cabdifataax siciid axmed abaanduulaha koowaada ciidanka qaranka somalilan sarreeye guuto cabdirasaaq siciid bulaale afguduud iyo saraakiil sarsaroo ka tirsan ciidanka qaranka somalilan oo safar shaqo ku jooga dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa la kulmay mas-uuliyiin sarsaroo ka tirsan dowladda jabuuti oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda cadaaladda ahna kusimaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda jabuuti cali xasan bahdoon taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda jabuuti sarreeye gaas sakariya sheekh ibraahim iyo sidoo kale hogaanada kala duwan ee ciidamada dowladda jabuuti kulankan dhex maray labada dhinac ee somalilan iyo jabuuti ayaa lagaga wada hadlay derdergelinta xidhiirka qotada dhe ee u dhexeeya jamhuuriyadaha somalilan iyo jabuuti wafdigan ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda ay safar shaqo kusii joogi doonaan dowladda jabuuti